magaalada dhooble ee gobolka jubcada hoose weliba ka nool dhalinyaro in iska jiraan ha ahaano walbarad iyone haanole xirfadooyin iyone haanole xirfadooyin haana soo siyaabooyin shalgadiisan iyo umaari ayag nolol reerka keesho dhalinyarada fursadooyinka shaqada iyo ku helan goobo ganacsiga ee lakagado alaabta dhismayaalka ee magaalada dhooble iyo weliba yooyin haanoy xiligan iyo toyombadadahayan ganacsiga sayti qaar kumid ee dhallinyarada sayti leh xirfadda ee ganacsiga sayti iyo weliba iyo ku warbiyeena shaqooyinkiione aqabadooyinkiiyo la kulumayaan magacay waa maxamed axmed ibraahim waxaan ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada dhoobley ee ka shaqeysa goobaha ganacsiga qalabka dhismaha qalabka dhismaha kolka wallaahi aada iyo aad ayaan ugu fiicannahay sababtay tahay noloshanada ayaan ku dabarnaa waxyaala fara badan noloshanada ka mid a ama baahiyo badan oo noloshanada ka mid a ayaan ku dabarnaa taasna waxaa noo fududeeyey ganacsiyaasha waaweyn ee magaalada dobley aada iyo aad ayaan uga mahad celinanaa iyagana sida ay nooga faa-iideeyeen wakhtiga annana jaaniska waan ka faa-iideysanay maasha allah noloshanada dhannayd ayaan ku dabarnay baahiyo badan oo xataa aanna wakhtiga hor waxaan ku dabarna aan garan lahaynba hadda ku dabarna aada iyo aad ayaan ugu fiicannahay waan dhowahay walaal magacii waa maxamed cabdi meeshan goobtan shaqada waxaan ka helay muddo oo isku dhow oo waxaa maa saa u dheereen oo waxaa maa aan shaqo mardhow aan ka bilaabnay shaqo abuur siday igu noqotay dadka oo waxa ma ahan oo soomaalida ah oo islaamka ah aan shaqa shaqana biyo geli kadib markay anigoo dhallinyaro aan iska wareegeyna sidii aan shaqo ku helnay oo shaqo nooloo abuuray kadib marka noolmaalkeena haddaa meeshaan ka fiirsanaa oo ma xubna fadhi way noo dhaantaa marmar mishaarkeena waan helnaa waxaan ugu mahad celinayaa aad iyo aad niminka shaqada noo abuuray oo walaalaheena ah aan u mahad celinayaa